jinaayaadkii buu halkan ku xuseeyaa iyada oo fiqa alcibaadaati walmucaamalaat wa axwaal lusra intaba u ka soo hadlay insaanka arrimihiisii weyn oo ceebadan yihiin marka haddii uu gacanka hadal sameeyo oo wax keysto bal wixii cuquubaad ku iman lahaa hadday shay qisaas cuquuba badaniya oo cuquuba maaliya alcuquubaat alasliya watabaciya intaba wuu xusi doonaa marka qisaastii buu soo horreysiinayaa waxaa dabeetana ku xigi doona diyaadkii xuduuddii baa ku xigaya qobaagii baa isaguna u dambeyn doona iyo habkii wax loo sugayay marka jinaayaad la yidhaahdo waxa ay keenaysaa sida muuqaalkeedu yahay shaygii dhaawici ama nabaradii laakiin wax kasta oo dila iyo waxyaalo ah way khuseynaysaa sida sixirkii iyo shaygii mufaqalka ahaa ee wax lagu dilo intoo dhan ba yajibu lqisaasu qisaastii waajib bay tahay calaa man qatala insaana qofka bani aadam dila camdan maxdan dil faqad ahoo aan khata ku jirin cudwaanan xadgudubna u dila kol haddii quyuuddaa uu oobsado waxaa ku waajibaya qisaas ba xaq loogu leeyahay waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaana suldaankiibaa markaa ugu soo horeeyaa kani awoodda kan kan dhintay xigtadiisa awoodda la siiyey waxaa ugu soo horeysa inay xaq u leeyihiin inay qisaastaan walakum fi lqisaasi xayaa camdigani waa camdi maxdiga marka oo khata iyo shubul khata midna aanu ku jirin cudwaanna waa inuu yahay oo dee aanu ahayn qofkii in xaq loo dilayo laakin laa yajibu ma waajibayo qisaaskani calaa sabiyin wamajnuunin mudlaqa kuwan iyaga khitaabu takliif baan ku soconayna waa khitaabulwadci waxooda macnihiisuna yahay wixii iyagu geystaan dee xagga maalkun baa loola baydhaya laakiin xeer ciqaabeed kuwa la marinayaa inta ay sida yihiin ma jiro kana jeer u qaangaadho kana jeer u miirsado muطlaqan sawaءn kaana muslimayni aw kaafirayni xorayni aw cabdayni mid kastaba ha ahaadee kol haddii ficilkani uu ka yimi iyaga rufican uma waa kii xadiidka nebigu markaa ku lahaa calayhi الsalaatu wasalaam rufica alqalamu can halaaث waxaa ku jira can الsabiyi xataa yaxtali wa can اlmajnuuni xataa yacqil wixiise laakiin ay geystaan ama dil ha noqdo ama jinaayaad ha noqdee ama dhac ha noqdee dee wuxuuna lagu leeyahay maalkoodii weligaa lagala xisaabtamaya ee inaan waxba la weydiinaynin maaha walaa calaa muslimin biqatli kaafir qofkii muslimka ahaa isagana lama qisaasayo hadduu nin gaalo dilo laa yuqtalu muslimun bikaafirin waa saxiifadii silcalin dee intii ku qornayd wey qofkani kol hadduu gaal yahay mukaafir baan u ahayn alislaamu yacluu walaa yuclaa calayh walaa calaa xurin biqatli cabdi qofkii xorta hadduu addoon dilo dee in laga qaado qiimadiisi mooyaane alxuru bilxuri wey walaa calaa dimiyin biqatli murtad baaniyaalkii haddii uu murtad dilo reer hebel baan ahay odhan maaye baaniyaalka waa la iska dayni murtad diincaay ah oo soomaaliya buu kaga kawsiiya baaniyaalka markaa baaniya halkaa ka sokeeya kaa oo waxaa la odhan doonaa dee nin haaduna buu dilay lianna aladi lianna dimiya macsuum walmurtad mahduur aw muhadar kana waa hadab oo dee kolleyba in la dilaabe kanina dee nin dadka dadka islaamka ay cashuur ka qaadaan oo ummadda dee kuba dhex noola wuxuu ahaa miyir qaba sida kan dee muuhayn walaa cala alabi waalum aabbihii hooyadii qisaas laguma leh iyo wa aabaa'ihimaa wa ummahaatihimaa iyo aabbayaashood iyo hooyooyinkood macnaha waa qofkan waalidkiisii un kuwaa loo looma qisaasayo biqatli lwaladi wa waladi lwalad hadday waladkoodii dilaan ay ku dhagaroobaan ama kay awooga u ahaayeen ay dilaan iyagana lama qisaasayo oo qofkan waalidka ahi hadduu waladkiisii diro kii uu isagu dhalay amaba awogii ayayda u ahaa lama qisaasayo markaa min shuruud qisaas waxaa kamid ah almukaasaa wacadam asliya inay labada qof isu beegtoomaan inaha horu soo sheegay isaga dhigmaan iyo inaanay asal isu ahayn laakiin haddii ay asal isu yihiin ka asalka ah la qisaasi maayo kii farciisa haddii uu ku qusto ay kaba dhacdo taas waayo naxariistiiba aada ugu fara badanoo dee inta faraha badan kababa timaadaba had iyo jeer waalidka waa laga yaaba waladka inay ka timaado dee waxaa layihi nimaana dhalin kuba dhalin nimaa dashay kuba dhalin wey sidaa darteed uu ka naxariis badnay waalidka marka aabihii iyo hooyadii aabbayaashood hooyooyinkood haddii waladkii ay dilaan ama mid ay usii awow yihiinba ay gacani kaga dhacday kusaa u ku dhinto iyaga dil laguma le walaa biqatli man qof sababtiina looma qisaasayo waalidkii yadbutu lqisaas qisaaskii uu usugmayo fiihi shaksiga uu ku sugmayo lilwalad uu usugmayo mithlu an yaqtula alabu alumma ayuu dilay markaa qisaastii waxaa dhexlay waladki tani waxa weeye haddii la yidhi waladkii isaga ahaa haddii waalidkii dilo waalidkii laba dilayo mar haddii la yidhi wa waladkii hadduu qisaas yeesho oo aabihii uu ku yeeshana markaana dee lama qisaasayo matal odaygii baa islaaxkii dilay oo uu ku dhagarabay illa waxa laba bani aadamka way ka dhacaan marka qisaastii yaa dhexlaya oo yeelanaya dee caruurtii caruurtii uu dhalay ee dee labadooda ay isu dhaleen baa qisaastii dhexlay oo yeeshay yay ku yeesheen dee haabahooda iyaga laftigooda hadduu dilo ayaan loo qisaasayn tii ay dhexleenna waa lamido halku sheegaya waa ta noocaasa wey labadii caruur ahaa ee islaantii ay ka dhimanto ayaa qisaastii dhexlay qaangaar ba ha ahaadeen marka waalidkii isaga ha lama qisaasayo ya sababtoo ah dee iyaga laftigooda hadduu dilaan looga qisaasi jirin qisaastii ay dhexleenna waa lamid un walaa yuqtalu lama dilayo alwaalid bisababi qatli man bisababi qatli man qof hadduu dilo qofka oo yahbutu lqisaasu fiih qisaasti ay dhexdiisa ku sugnaanaysa iyay usugnaanaysaa lilwalad waladkay usugnaanaysa iyuuna ku yeelanaya waalidka tusaalahan kuba idaaxiin mithlu an yaqtula alabu alumma waladkii markaa labadooda udhaxeeyay baa dee ila hooyadii socotae aabbahan isagee soo taagana hooyadii dilay buu qisaas ku yeeshay oo qisaastii xaqu ku yeeshay dee kolka aabihii lama qisaasayo awowgiina kadalik isaguna waa sidoo kale marka halkaa waxa uu kusoo sheegay qisaastii iyo dee in shuruudaha ay leedahay goorta hadii loo qisaasayo mukaaf adaan inay jirto xagga islaamnimada xagga xornimada xagga inaanay asal isu ahayn uma aljinaayaat halaaa jinaayaadkii waa saddex khaطaun wacamdu kha wacamdun maxdun waa saddexdaa suurat nisa dee khaa iyo camdi bay sheegay kolka axaadiista la eegana camdulkhaa ama shibulcamdi bay iyaguna ku dareen saddexdani kolkaas saddexdaasuu dilkii ka koobay midun baa markaa qisaas yeelanaya oo qisaastii ay ku sugmay waa midka camdiga ah labada kalena waa mag ama diil mid waxaa la yidhaha khata wa camdun khata wa camdun maxdun maxdun macnaha camdi saafiyo barax la wey midina uu isku dhex jira mid walba tacriifkiisa isagaa soo wada waxa weya falkhatau haddaba dilka gedka ahi mid an yarmiya waa inuu u galo ilaa xaa'iqin sahma shiish ku saaray gidaah ayuu leeb ku galay fa yusiiba insaana markaasuu dabeetana qof la helay qof buu la helay dee umu jeedin qofkana gidaarku tooganay markaa insaan bay ku dhacday dee waa khataa wey khataa wixii xukumkiisa uu yahayna wuu sheegi doonaa in xataa ka nabarkuu ka dhacay aan isaga waxba lagu lahayn naxariistii baa ku filan aw amase yazliqa wuxuu kasoo simbirraxday min shaahiqi meel sare uu ustaad ku ahaayo kasoo siibtay fayaqacu cala insaan insaan buu markaa ku dhacay dam dabeetana sidiibu ku dhintay kaa waxaa la idhaahdaa waa khadi wey marka labadan awdan uu soo geliyey waxa ay faa'iideyneysaa marna wuxuu uqastay qofku ficilkii oo shaksigii baan u qastin marna ficilkii iyo shaksiga midna uma qastin mar kaluu meesha tooganaya ficilkiibuu uqastay laakiin qofka dee dilis muu lahayn markaanuu jingadan dul marayeyna dee isrid muu lahayn oo isagaaday ubadan ahaynba inuu sagxadda hoose tago marka ficilna uma qasin ka hoos fadhiyeyna umuu qasin labadaba way iska iska dhaceen haddaba wa daabidu qaacidadiisu daabid iyo qaacida iyo waa isku wax isku dhowdhowe qaacido yar weeye daabid waxaa koobaya an yaqsida alficla walaa yaqsida ashaksa aw laa yaqsidahuma oo kaa tacriifkiisu labada tusaalana ku kala dhisan kaa an yaqsida alficla walaa yaqsida ashaks ficilkii wuu qastin laakiin shaksigii umuu qastin sida kaa hore gidaarkaa tooga buu istihaamo ugaadha ah dee ficil uu qastay weeyo u jeeday laakiin shaksigaana ula jeeday ama labada midnaba umu qastinoo dee markaanu meesha kasoo masimbiraxday wey ama uu durunturoodu kan ku dul kufay kaa tacriifkiisa halkaa ku hay iyo tusaalihiisa wacamdu lkhata kan shibulcamdiga la idhaahdo an yaqsida aljinaayata nabarkiibu u qastay bimaa shay buu la qastay laa yaqtulu gaaliban sida badan aan dilin mislu an yadribahu ninkii hebel buu ku dhuftay bicasa khafiifa ul yaroo iska fudud fii gayri maqtal meel aan laga dhimanin buu kaga dhuftay iyo wanaxwi daalika kaa iyo wixii lamid a camdulkhatu waxa weeyaan ficilkana wuu qastay qofkana wuula qastay qofka iyo ficilkaba wuu qastay laakiin waxa uu ula qastay baa wax aan dilin ah meelaan laga dhimanina wuu kaga dhastay ul buu tusaale kugu soo qaaday dee waa ul markaa aan bud ahayn ila casa khafiifa marka la idhaado xawl oo kale ama ul yaroo ee kan ardaydu ay ku dhuftaan macalinku ardayda uu ku edbiye ah ayana khafiifka isku laabmay fii kayri maqtal ayuu kaga dhuftay dhabarka oo kale ayuu kaga dhuftay madaxan dushiisa karbaha ayuu kaga dhuftay laakiin haddii ay maqtal tahay oo uu beerka ama kelida ama xiniyaha ama indhaha waxa uu kaga dhufto dee waa maqtal markaa ficilkii shaksigiiba ugu qastay ee had iyo jeer waxan baa wax dila aan ahayn ama meeshan baa meel laga dhinta aan ahayn waay walcamdu haddaba camdigiina isagu waa kasii durugsan yahay an yaqsida aljinaaya jinaayadii buu la qastay bimaa yaqtulu gaaliban sida faraha badan wax dila ayuu la qastay waa kaa qofkiina wuu qastay ficilkiina wuu la qastay shayguna mid wax dilu ahaa ama meeshaa meel laga dhinta ahay muxuu markaa soo wadaa meeshu waa meel laga dhinta ama budka waxani waa wax wax dila qofkii u qasad ficilkiina u qasad waa dil un markaa ayimada qaarkood baa waxay idhahdaa waa inuu ficil xaaraana u qasto hasabaad moodaa daydaygeenna inay waafaqsanta ficil xaaraana kor hadduu u qasto ama hala hela kii uu u qastay ama ku kaloo agtiisa aba hala hele qof dilkiisa la xaaraantinimeeyey kol hadduu u qastay haba la seegee waxa weeyaan un camdigu noqonaya oo kan intuu baaska furay la qastiiyey dabeetana kuwii uu ku wadayba ay sii dhaawacday kuwa shisho dishay kaasaa dee cabdi noqonaya markaa ma odhanaya dee maan arkaynin kuwan iyo kuwan baan ku wadayay oo noco lahayn kuwa kuwan yaa ku fasaxay iyagaa la seegtay kuwan laftigooda ee laguma fasaxin haddii aada la seegtay lafteeda waay walcamdu an yaqsida aljinaayata bimaa shay buu ula qastay yaqtulu gaaliban sida badan dila irbad yar buu qaado dabeedna saasuu calooshooga geliy ya ama ishu ka taagay ama almasana halkaa kaalihays waa almajar ama xiniya markaa waa qofkii dee sida qaalibka waa dila ama uu laadayba beerka ka laada sababa waxaa isku mid a kaana ahaaya musaqalan aw muxadadan midku doonaya ha ahaada waxaanu ku dilay ila labadabu noqon karaa musaqal mid culays ku dilaya yaa dee budkii iyo baktiintii iyo wax uu dusha ka saaray iyo meel uu ku qufulay iyo oo ku baktiye iyo naqasku ka xidha iyo waxan muxadadkuna dee waa shay aklubtaa u kala jaray way midku doonaya ha ahaado laakin waa muxuuna la odhanaya waa camdi ayuu noqonaya fain kaanat iljinaayatu camdan hadaba nabarkani hadduu ogaan yahay calaa nafsi aw idraaf nafta qofka uu kaga jaray ama darafka uu kaga jaray wajaba alqisaas qisaaska kaasun bay ka waajibtaa qisaasna waxaa lagu magacaabay tatabuc baa jira fartada calaa aathaarihimaa qasasa khadriya muusa raadkoodii bay ka noqdeen iyagoo sidaa u guraya markaa qofka tashafi baa meeshii la rabaa atashafi inuu caafimaado kii jinaayada loo geystay ama kii xigtadiisa ahaa oo suldaankan ilaahay uu sheegay meesha uu kasoo baxo markaa waxaa la leeyahay adiga oo aan xadgudub samaynin intii uu ku gaadhsiiyey in leeg u gaadhsiiy halkii un kaga dhufo wixii laftiisii un ku dhufo saasaa la leeyahay weli xuquuqulisaan ka wanaagsan maadaka xuquuqulisaanka ugu cajabta badan wey maxaa yeele insaankii hore wax gaadheen iyo kan dambe ee wax dee qisaasanaya ayaa ilaahay uu muujinaya inay agtiisa ka siman yihiin cinda allahi wa cinda annaas oon loo kala exanay laakiin haddii la yidhaho maalinba ka dhintay innaga ma aha haddii la yidhaahdo oo kan soo hadhay unbaa inoo jooga dee maxaa hadhay uu ku waday in kan dambeeya wajaba qisaasu darafkiina qisaastii way noqotaa adraaf mucayana hau sheegi doono maasalada ku surowda naftana way noqotaa fa yajibu waa waajibaya qisaaskii fi lacdaa xubnihii buu ka waajibaya xaysu amkana meel kasta oo in la qisaasa ay suuragaltay min gayri xayfin xadgudub la-aanta haddaan lagu xadgudbayn qofkan dambe ee la qisaasayo meelihii la qisaasi karaya waxaa ka mid ah kalcayni waljasmi wamarilin anf waa sida dee aayadduba ay sheegayso kalcayn ishiibuu mid buu il ka riday misna waa laga ridi wuu dhirbaaxay markaas dabeetana il beeray nuurkii baa ka tegay isna dhirbaaxun baa maray aduu ka tegi waana dee dalka xuna la marin uleyrku baa saa la maray aljaf waa ajfaanti intaa kole daboolkaa kole ayuu isha ka fujiyey isna waa laga fujinu marin an waa sanka intiisan jilicda san ee boqolka halaada wahuwa maa laana min wahuwa maa shay wey laana jilicsan oo minhu kamida sanka intan qasabada dheere lafta ah ka sokaysee jilicda san intaasaa maalin la idhaahdaa intaas boqolka halaadahee markaa dee saddexda qaybood loo qaybiyo intaasuu ka gooyey isagana waa loo qaban uno ka jaro unbaa loodhan intoo madaxa meel loo geliyo si uu markaas dee loo makamiyo oo awood ugu yeelan karo wludun dhegtiina waa sidoo kale waa sameecadda weya markaas intaas sameecadda ah isna wuu goosan doonaaba wasin iyo iligii hatii aada garanaysa ana sidadi walisaan carabkii isagana cajab badana hadduu midee ku tacadiyo carab ka jaro isna waa laga jaray un kaa hore hadduu hadli waayo isna hadli waayo iyagoo aamusana isag fadhiiste washafat dabintii weeye sariyata hoose mid kasta qisaas baa ka suurowda walyadi warijli gacantii iyo lugtiina qisaasi waa ka suurowda walasaabic farihii walanaamil xubnihi xubnihii yaryaraha dee waa kuwa faraha ile far waliba dhowr xubnood wadakari waluntayeyn walfarji kuwaasina ma leh meesha safaad ma leh waaya haddii u isaguna kan waxaa ku sameeyey isagana waa lagu samayna walfarji baa lay dee tii gudniinka samaynaysana waa la soo qabano waa la qisaasa hadii uu jiro dee meesha wax sharci oo isu qab waxaan umalaynaya haddii qaraar qura lagu soo saaro inaan cid dambeba unoqoteenba qaraarka laftiisa ayaa islaamaha midibo meel ka dhici lahayd ma hawsha noocana fuli intaan horta wax fuliyaba la aragba xukumka laftiisa haddii lasoo dhajiyo waa laga haajiri lahaa baan umalaynaya waay iyo wanaxwi dalika waxaa wixii lamid a tusaalun baa kuu bixiye meelo kalaa jira ma kuli kalalyatayni walmirfaqayni warukbatayni labadii buryood iyo labadii suxul iyo labadii jilib meelahaasoo dhan waa mumaasala aada ugu wuxuu kusoo ururiyey bishardi mumaasala isla ekaansho waa inu jiro oo halkan qofku kolkii hore laga jara iyo tuugoosanaya waa inay isku mid yihiin mumaasalada meesha waa inay taalo oo de qisaas baa ilahay uhi qisaas waa in meeshii tatabuc uu jiraa sida aayadduba ay sheegaysa alcayni bilcayni ilaa akhir laay waljuruuxa qisaas marka la leeyahy waa nabaradii kale intaa la sheeg saaray haddaba mumaasaladii qaar aan laga helin buu kuu sheegaya oo iyaga qofkii laga jaray aanu yeelanaynin inuu goosto laakiin uu magun yeelanayo falaa tu'khadu yamiinu biyasaar midig iyo bidix la isu jari maayo qofkii masel kolkii hore midigta laga jaray saaxiibkiisii kale ka goosto markuu is yidhi midigba male ama midigtiisii waaba engeganta bidixda ugooya la odhan maayo isuma dhig maaha walaa aclaa biasfal mid kore iyo mid hoose la isu jari maayo dabinta hoose ayaa isaga wax laga yeelay ta kore ma goosanayo ee tii hoose una raadiyo haddii tii hoose ka go-an tahayna ama engegan tahayna dee maka u faydho wabilcagsi sidan dabarogeeda wey oo macnaha tu sare iyo tu hoose la isma eegayo walaa biasfal walaa asfal biacla cagsigu waa kaa walaa saxiixun biashal haddii kolkii hore ka saxiix kolba kan ba-du ku jirto waya kala kisaas ka horeeyey ka horeeyey wax loo qisaastaya oo kan ba-du ku jirto walaa yuqtacu lama goynayo saxiixun mid fayow biashalla bisababi qabci ashalla mid engegan oo la jaray masel ninkan kolkii hore gacan engegan oo faalij qabtuu ka jaray dee kan wax jaray lama qisaasayo ee magun baa laga qaadaya waayo gacantiisan datawray walaa qisaasa fii cadmi xagga lafaha iyagu qisaas male fii cadmi sin low kasara licadami lwasuuqi bilmumaasala lafaha had iyo jeer mafaasisha xubnaha laablaabma mooyaane meelaha lafaha ah hadduu qofku nabar kaga dhuftanka kale lagama qisaasayo waayo laftii baa feerhmaysa way feerhmaysa aamin baan laga ahayn in qofkan dambe ee la qisaasayo lagu xadgudbo tusaale ku siiyeyba falaw qaaca alyada gacantiibuu ka jaray min wasati diraac dhudhunka bartankiisa iqtusa min alkaf xumaacunta un baa laga jaray wa fi lbaaqi xukuuma baaqigana waa la sarrifiyo dee uu ku shaacay inu xukuumu ka dhigan doono ninkan isagaa faash buu ku dhuftay isagoo miiskii gacanta ku haya buu faash ku dhufto dhudhunka bartankiisuu ka jaray marka waxaa la miyaad qisaasanaysa hebelkan gacanta la gooyo haagu haddaba halkaa lagugu dhuftay mumaasalaan ka suuroobaynine qaybtan hore kabka waa intaa cumaacumtaa hore jilicsan ee laga faraxasho inta adiguna jiido oo goosto baa la odhanaya intan dhudhunka ee usoo hadhaysana dee baaqi baa waa lagu qiimeynaya toban halaa shan iyo toban inahaasaa lagugu qiimeynaya iyana ku darso caynkaa wey wa fi lbaaqi xukuumatun wey sidoo kale haddii dee dhudhunka bartankiisa uu ka jaro oo uu ku raali noqdo magna dee waa in kontonkii halaadna intan gacanta loo xisaabiya inta dhudhunka dheeraadka ana xoogaa baa looga soo qaadaya dhowr iyo lixdan halaad taqriiban waa la isu geynaya wa yuqtasu lildakari wa yuqtasu liluntaa min aldakar walilطifli min alkabiir walilwadiici min ashariif fi اnnafsi wاlacdaa waxa uu ku uhi wa yuqtasu lilunhaa min adakar kii labaa kii labaad haddii uu tudhadig waxyeelo iyadana waa laga jari waa laga sharaya halkaa lab isagana lama odhanayo tanaa dhadiga yuktasu waa loo qisaasay lilunsaa kii dhadigay min adakari baa looga qisaasaya kii labaad nadihiisa u labiyaba hadduu joogi waayo qofkan muslimada ah ee uu waxyeelay wixii ay ku leedahay isagana ha looga qisaaso war dhan weeye aimada qaarkood baa muran ka keena laakiin kan baa jumhuurtu qabaano raaji ifliya baa loo qisaasayo kabiir baa looga qisaasay kan ilmo yarbu ha kana nin xoogabuha ilmihii yaraabu ku tacasiyey muujada ahaa intuu yeelay in la-eg baa isagana la yeelaya oo kabiirkii baa laga qisaasaya kanuu waxyeelay haba yaraadee dee xubnuhu waa isla halkiiba isba waa nin wey isba waa qof bani aadam ahoo macsuumu dam ah walilwadiici min ashariif wadiic waa qofkii iska hooseeyey xagga masel dabaqad ahaan xagga maalka iyo cilmiga iyo aqoonta iyo kii iska hooseeyey haddii uu mid shariifihi isku doonto kii wadiic ahaa shariifa adna waa lagu qisaasin wey weligaaba shariifaha way fi nafsi walacdaa labadaba nafta iyo xubnaha nafta iyo xubnaha macnaha hadii uu dilo ninkii afadii dumarka ahay de waa la dil baaqiga diyada ha bixiya iyo qaarka oo xidha laakiin sidan un baa lagu day kadalik ilma yar hadduu dilo qof wadiica hadduu dilo intaba waa la qisaasaya xubna hadduu jarana waa la jaraya waaya haddaba qisaastani waxay kamid tahay xuduudda aada u muhiimka ah fulintooda sulto iyo awoodna u baahan afraad haddii la idhaaha lagu kala goostanaa yar wareerka keenta markaa kolka la fulinayo qisaastan halkee lagu fulinaya walaa yajuuzu ma banaana an yastawfiya alqisaas qisaastan inuu oofsado ilaa bixadrati sulطaani aw naa'ibi qaadiga hortiisa ama kuwa kasii naaibka maxkamad horteeda ama imaamka muslimiinta hortiisa ayuun baa lagu oofsanaya sababtuna waxa ay tahay si qofkii xaqiisiina uu helo xiise dambena aanay ukicin wey ilan qofka daalimka had iyo jeer cid hor joogsato oo hakisa waa inuu helaa markaa suldaanka halka ninka imaamka hortiisa imaamka muslimiinta ama maxkamadda horteeda labadaa midu waa in lagu fuliya haddii aan mid daba lahaynna had iyo jeer waxa aimadu ay tilmaamaan sida macruufka ah ahlulxilli waalcaqd ayaa meeshoodaa gelaya culimadii dadkii cuqaashaha salaadiintii maalqabeenkii ummadda dadkii waxna uxidhay waxna ufurayay unbaa halkoodaa gelaya de sidii jihaadka ogidiisii oo kale marka la waayo imaamkii muslimiinta ahlulxilli waalcaqd ee ogaya waana dee tan iska badan oo marar fara badan baa imika qisaasta aanay fulinba karin maxkamaddu laakiin ahluxilli walcaqdi ay fulin karaan awoodda meesha taalla awgeed oo geed xidhahan iyo maxkamadan kale ay isku dhaaban iyo waxa baa u fulin kara si adag oo aanay uga fulin karinba maxkamaddu imikana inaga dee kolka leega run ahaanti maxkamad qisaas fulinaysa aada baad u adag tahayba de dadkaasun ahluxilli walcaqdiga ama odayaashaasun iyo culimaduna iskaashadon mooyaane aada mushkilaaba iska badan iyo waxaa la isweydaarinaya fain kaana man qof haddii uu ahaaday lahu lqisaasu qofka qisaasta xaq u leh hadduu yahay yuxsinuhu qisaaska mid wanaajinaya makanahu min isaga ayuu uhirgelin u suuro gelinaya fuli buu leeya liannahu litashafi si aada kalo caafimaado oo adiguna aada u hadho oo uu kaaga hadho waayo makanahu minhu wuu makaminaya macnaha wuu u suuro gelinaya waxa uu leeya hebel hebel haddii aad tahay waad qisaasi karaysaa soo maha oo adiga ayaa fulin karaya waayo haday qasaas tahay haddii ay xubin tahay bal cagta ka wad buu leeya waayo wailaa haddii kale umira bitawkiid waxaa la faraya inuu waqaasho hebelkani masala waa oday iska cad amaba waa rux dumar ah oo waswisay dee daraf iyo naf mid kastaba ha ahaato marka waxaa la leeyahay hebel oo dee ma qisaasan karayside bal wakaalad samey hebel u dhiibo ha hebel ha kuu fuliye waay hebel baa kuu fulinaya umira bitawkiil xeele waxaa la diidayaa inuu heebada ku dhaco dabeetana uu ku xadgudbo kan kale ayaa la diidaya oo iyadoo layidhi gacantaa ka gooso siduu u ceerciinayo hadduu qofkiiba dilada ee waa tacaadi baa ka yimi xadguud ama ogola wain kaana alqisaasu litnayni laba qisaasii yeeshay lam yajuz uma banaano liaxadihimaa midkood an yanfarida bihi inuu la goonin noqdo lima fiihi min diyaaci xaqi laakar kan kale xaqiisii baa lumaya u ninkan isaga la qisaasanaya laba qof buu dilay masel ama saddex qof buu dilay markaas saddexdan qof dee mid waliba xaq wuxuu u leeyahay qisaastii inuu midi uun soo cararu kow kaga siiya ma aha laakiin waa in arrinkooda la xaliyaa oo xaqii lakala sida loo kala tartiibinayo loo daaya maxkamadda iyo imaamka muslimiinta loo daaya ama ahlulxilli walcaqdi iyo ciddii loo dirto taxkiima fain tashaaxa haddii ay ku doodaan fiima qofbay ku doodeen yastawfiihi qisaaska oofsanaya uqrica baynahumaa labadoodaa loo qoririnaya ninkani saddex nin buu dilay saddexdoodii xigta ayaa yimid mid waliba wuxuu leeyahay anigaa kuquusanaya war kubaha yaraaday harmee dee kada oo ha laydin qori tuuro waa loo qurcun baa loo sameynaya marka qorigu ninku usoo baxaa dilaya ko kuwii kalena dee waa magun faman kharajat lahu lqurcatu istawfaahu biidni laakar وydkل في الqرcة شayk الhri والمrأة فإذا خرجت لواحد منهما استناب marka waxa macruufa qofka silooda mooyaane dee kii kalena kuwii kalena waa inay mag yeelanayaan hadab salaam ba idhahdaan maqsuudka ninkii la dilay maxaa lagu wada hadlay masal mid baa afar ku dilaya dabeedna isagiina waa lasoo qabanaya waa la dilaya marka maxaa la odhanaya afartii qole kale way iska tegayaan saddexdii qolaba way afartii qolaba way iska tegayaan kuwii ninku ka dhintayna dee wuxuuna leeyahy sawkaa maha dee maxaynu islaam ee diya meeshii iyagu ay yeelanayaan diya kan dilooday mooya inta kale walaa yuktasu lama qisaasayo minhaajku matnigaaba ku dhigaya dee kani usoo gaagaabanaya walaa yuktasu lama qisaasayo min xaamilin tii uurka lahayd xataa tadaca ilaa ay umusho wayastakniya alwaladu ilmaha yarina uu ku maarmo bilabani kayrihaa mid aan iyada ahayn caanaheeda ur bay leedahay gacanta hadalna way samayso cid bay dishay marka ha umusho dabeedna ilmaha yar ha jaqsiiso ha kaafooro amaba ilmaha yar ha loo helo caano uu cabo iyo xoolo loo liso ila ilmaha yar laftiisa isagu tacaddi muu samaynina hooyadii unba xadgudubtee isaga badbaadadii sababta ha laga warramo oo ha laga hadlo taasaa ayaa maaragtay la horreysiinaya siduu nabiguba calayhi salaatu wasalaam kii markaa isnaysatay uurka lahayd oo markaa iyadaba u sheegay inay markaa umusho xataa wayastakniya alwaladu bilabani kayriha markaa bilabani kayriha kolka uu leeyahy waxaa uga jeedaa min aadamiyin aw bahina ama ruux dumar ah oo jaqaba ama neef loo dhiso waxba un shardi maaha dee in bani aadam loo helo iyo ruux lagu duwo oo dumar ah waayo dee taas mar walba lama helayo waman qataca alyada qofka gacan jala uma qatala dabeetana dila tuqطacu yadhu gacantiisii baa la taraya uma yuqtalu isagiina waa la dilay waa raacraaci kitaab qofkani markii hore uu samaynayo faldembiyeedka qofku kusoo cararay saasuu gacanta ka jaray iyo markuu joogayna waa uu iskaba raaciyeyba kani markuu qisaasanayo waxaa la odhanayaa kolka hore gacantii go marka labaadna isagii dil ila waa tatabuciuna raacraaci baa la wadaa ee lama odhanayo xaqna looguma leh dilma waa isla halkeedii une iswada raaci un mar keliya lama odhanayo raadkiisii ha mare u dah fain qadaca alyada gacantii hadduu gooyo fa maata uu dhinto min dalika taa darteed buu la dhintay qudicat yaduhu gacantiisii baa la jaraya fain maata hadduu dhinto fa huwa fadaaka warku waa dhan wailaa qutila waa la dili doonaa nin baa soo cararay nin buu gacan gooyay dil kaleba umuu geysaninba gacan unbuu ka jaray un kolkuu gacantii ka gooyay buu dabeetana ay taraaya ku timid oo tay tariyax buu qaaday oo wuu iska dhintay markaa dee kii weliga u ahaa ayaa la yidhi qisaaso wuxuu jarayaa kolka hore ista gacanta dabeetana wuu sugaya hadduu dhinto oo halkii hore maro dee waa axsantu axsan adig haddii uu markaa dhiman waayo dee wuu dilayaa oo iskaba raacinaya laakiin horta markii hore waddadii waa inuu soo maraa oo uu gacantii gooyaa dabeetana hadduu ku dhinto waa wardhan hadduu ku dhiman waayana xaq wuxuu leeyahay dee inuu dishoodo qisaaska macnaheedii unbaa aada loo sii dhadhaminaya fa in qadacalyadda qofbuu gacan talo fa maata min dalik gacangoyntiibuu qofkii u dhintay quticat yaduhu isagana gacantiisa hala jaro fain maata hadduu dhinto fahwa dak ay tama alqisaas qisaaskii waa dhamaado wailaa qutila isa waa la dilaya waay haddaba qisaasi maxay ku dhacdaa musqitaadku qisaasku halka ku sheegaya waxyaabaha qisaasta ridi kara mid waynu soo dhaafnayoo waxa uu ahaa maxay cadamun mumaasala wa kawnuhu asla labadaa waynu soo marnay waxyaabaha qisaastii ridaya ahaay waxaa kaloo ridaya cafi qofkani qisaastii u cafiyo kii lahaa kan ilaahay uhi waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaana weligaasu bacas lay sultaanka markuu nebigu fasiraya waa kii de waa ka xarimo inuu qisaasto iyo inuu maka qaato iyo inuu cafiyo saddexdaa wax dhaafsan qofka ku dhaca dee waxa uu soo gelayaa falaa yusri fi lqatr kii lay alisra fi lqatr buu soo gelaya wa mataa casaa marka uu dhaafo mustaxiqu lqisaas kii qisaasta mutaystay cala diyati buu ku cafiyey saqada lqisaasu waa dhacaya wawajabat diyatu magtiina waa waajib waxa uu yihi kolkii hore dee qisaas baa horta ugu horeyn qisaas baa sugnaanaysa qisaastii waan ka dhaafo mag baan doonayaa bulo taasuu caddeeyey mag unbuu ku leeyahay hadduu magtii ka waayo laba kaclayn kari maayo oo ma odhan karayo qisaastaydibaa baa ku noqdayba kol hadduu waxbaba bixin waayo tay halka iyagii hore inoo taagan jaranjara wey qofku mar haddaad xaqu qirto ama aada u dayso ama aada u hibayso laguma noqon karo saqada alqisaasu wawajabat diyatu diyadii baa markaa waajiba magun in la bixiyo way kolkaa fain cafaa bacduhum waa soo wadaa marka waman qatala jamaacata qofka jamac dhan dila aw amase qadaca cudwan min jamaaca bal low cafaa haddii uu cafiyo dhe bacdulmustaxiqiina kuwii mutaystay qisaasta qaarkood ayaa cafiyey methol an kaana lilmaqtuuli awlaad kii dhintay baa wuxuu iska lahaa ubad fayacfu axaduhum midkood baa cafiyey saqata alqisaas wawajabat idiya qisaastii way dhacaysaa makun baa waajibaysa way iska badantay tani qof baa la dilay dabeetana caruur buu lahaa iyo inamo inama dee mas-uuliyiin oo qaangaada markii la weydiiyey ee la yidhi ma mag baa qaadanaysan mise qisaas me waxay yidhahdeen mid baa wuxuu ihi mag tobankii kalena waxay yidhahdeen qisaas kaasumaa la raacaya faman cufiya lahu min akihi shay faitibaacun bilmacruuf waadaahun ilayhi biixsaan markaa kol haddii cafiskani uu yimi bacdiba ha ka yimaado xisaab dhinaca wuxuuna loo rajaxayaa un xagga cafiska ayuun baa la rajaxaya cafiskaasun baa kuwii kalena soo jiidanaya fayacfu axaduhum saqada alqisaas waajabat idiya waman qatala jamaacatan qofka dhowr qof dila intuu baas qaato waa badan tahay aw qataca cudwan min jamaaca ama koox dhan buu xubin ka wada jaray waaxidan bacda waaxid markuu mid ka gooyo mid kalena ka jaray saasuu waday iqtusa minhu lilwal kii horreeyay baa loo qisaasaya walilbaaqiina addiya kuwii soo hadhayna mag bay yeelanaya wakaa ninkan isaga ahi jamaca buu dilay habku u dilayna waa cala tartiib way kala horreeyeen kii ugu horreeyey baa la odhanaya hebelow qisaas looma qoli tuurayo isaga ayaa la odhanayaa qisaaso inta soo hadhayna mag baa laleeya qaas ama dhowr qof baa u gacan ka jaray kanuu midigta ka gooy kan kalena uu ka jaray midig kan saddexda nin buu midba midigta ka gooy waaxidan bacda waaxid si xaaladiisu ahaydba muu waalayn dee wuu miyir qabay marka ninkii u horreeyey baa laleeyahay qabso oo qisaaso labada kalena waxaa la leeyahay dee bidixdaad ma goosanaysaano mumaatalaan meeshii jirin oo isuma beeg maaha laakiin idinkuna waxaa leedahay konto kontokii hala saasaa lagu xalinaya arrintooda fain janaa calayhi dafcatan mar keliya hadduu dhaawacan soo wada gaadhsiiyeyna uqrica waa loo qori tuuraya uqrica haddii la yidhi waxa uu ku yihi marka waqatalahu man kharajat lahu lqurcatu walilbaaqiina addiyaan kii markaa ay usoo baxdo qurcadaas ayaa khaarijinaya inta kalena magun bay yeelanaya addiyaade mag bay yeelanayaan magtana ayaa lagu yeelanayaa dee waxaa bixin doona baytulmaalka dii kalena dee aqniyada muslimiinta iyo waxbaa bixin ilan ugu horeyn waxaa la saarayaa maalkiisa maalkiisaa loo baragoynaya haddaanu maal lahayn dee baaska muslimiinta laga bixi sidaa xaggaasaa loo gudbi doonaa wain ishtaraka jamaacatu kooxi haddii ay wadaagsato fii qatli waaxidi nin keliya dilkiisa qutiluu bihi waa loo dilayaa kaa kelid kaa keligii baa loo dilaya sawaaban waxaa isku mida istawat jinaayaatuhum nabaradoodu sinaayo ah aw tafaawatad ama kala tagsanaataya waa isku mid un waa si se cumarba uu sheegaya radia allahu canhu ahlu sanca dad badan baa ku nool hadday isugu tagaan nin keliya waa wada kharajinaya waa nin keliyahoo ay dadoori dilaan markiiba kusaabsa marka islaamku dee qofkani kol hadduu tacabudsiiyey xurmadii naftiisana uu jabiyey in lagama go-ay timaan iyo tagaya la iska dabadelin iyo halala kala hada iyo hanan kalimaya waxba inooma soo wado kol haddii uu mid ku quustay wasladii badan weey oo mujtamaca qaar kalena atirayso oo ku xadgudbaysa kolkaa hore wuxuu kasoo hadlayay qof keliya oo dhowr dilay imikana waxa uu kasoo hadlay ka hadlayaa dhowr qof oo nin isugu tegay hal qof isugu tegay oo qof keliya dilay ayuu ka hadlayaa se uu sheegaya waa saa qutiluu bihi ama nabaradoodu ha sinaayen ama ha kala tagsanaayen midii toori buu ka tegay midi xabad buu ku dhuftay midi burweyn buu ku bashaaqiyey isugu wada daro burcadda ninkaa hesho ee saha adduunka ka qaada ee midiba waxu isticmaalay kol haddii ay kasoo qaadeen ay dileen miskiinka ah iyana waa laga dabadeli xataa law jaraxahu waaxid midkood baa nabar ku dhuftay jiraaxata nabar buu gaadhsiiyey midi wa aakaru mid kalena mi-ata jiraaxaatin boqol nabar buu ku dhuftay waa maata waa dhintay wa kaanat waxaanay ahayd tilka aljiraaxatu nabarkaa keliya almufradatu ee gaarka ahi aw tilka aljiraaxaatu ama nabarada faraha badani mimaa bay ahaayeen low infaradat haddii ay keli noqoto laqatalat dili lahayd lazimahum alqisaas labadoodaba waa ku waajibayaa kan mid nabarka keliya leh iyo kan dhowrka nabar leh adugu haddii uu midina nabar kula leeya midina boqol nabar midi sagaal iyo sagaashan buu leeyahy midina hal darbad buu leeyahy boqolkaas u dhintay waa loo qisaasi labadoodiiba ee lama odhanayo ka nabaradiisa faraha badnaana ninka muddada dheer la garaacaya ha lagu xawilo lama odhanayo shardi un baa uxidhano ninka nabarkiisu waa inu hadduu gooni yahay dili kari laha kan darbada keliya ku dhufto haddii ay keli tahay waa in sida qaalibka ay dili lahayd matal bud buu madaxa kaga dhuftay markaa budkaasi lafta waa jibiyey markaa sida qaalibka ah waa dilayaa jinaada keligeed way dishaa amaba beerkuu kaga dhuftay bud markaa sida qaalibkaa waa dilaa feedhaha nabaradan kalena waxay ahayn sidooda gaarka haddii loo eego qaar dili lahaa nabarka mid waliba gaar ahaan uu leeyahay mid gooni ahaantiisa dili lahaa hadduu yahay dabeed isutagooda uu ku dhinto qofkani labadooduba qisaastii baa lagu leeyahay mima law intaradat laqatalat jiraaxada keliya ama jiraaxaadka badani waxay ahayd mimaa nabaran weey low infaradat hadday keli noqoto oo nin walba wixiisa gaar looga dhigo ama mid ha aada ama ha badnaade laqatalat waa dili lahay lazimahum alqisaasu qisaas baa lagu leeyahay allahuma laakin ilaa an yaqtaca athani kan dambe inuu gooyo mooyaane jinaaba jinaayat alwal ka hore nabarkiisa bian yaqtaca alawal kii horaa wuxuu jaray yadahu gacantiisa iyo wanaxwahaa wixii lamid ah wayaqtac athaani ka labaadna wuxuu jaray raqabatahu qoortiisa aw amase yaqudahu nisbayni labaabuu u kala jarayba falawalu jaaric ka hore waa qoongeyd wathaani qaatil ka dambena waa dilaa labada nin dee jinaayadoodii maanta lama nasayn karo way kala tagtay allahuma waa lafl jalaalahaasda istidraag ula yimi litabaruk oo de waxyaabaha loo isticmaalo ayaa mararka qaarkood baa istidraag loola yimaada washada washaaca allahuma bitacwiid washadaya allahuma fi qariib marka waxau ihi labada nin haddii jinaayadoodu ay kala duwantah oo siday u kala duwan tahayna waxa wey ninkani hore daraf buu jaray daraf adraafta jirkiisa kamid a marxuumka kan dambena midkii horeba aamusiiyey oo tagsiiyey digtu ka jaray oo waa kan kule an yaqtaca athani jinaayat alawal kan dambe nabarkiisii ayaaba kii hore warkeedii aamusiiyeyba oo digtu ka jaray kii horena daraf buu jaray dee ka damba markaa la odhanaya waa dilaa kaa horena dhaawackiisa wey fayalzamu lwala jinaayatu jirxi min qadci yadihi wanaxwihi wanaxwiha wayalzamu athaniya alqisaas ka hore waxaa lagu leeyahay qisaasu darab kan dambena waxaa lagu leeyahay qisaasta nafta markaa welig wuu ita soo taagayaa kan hore darab buu ka qisaasanaya kan dambena naftuu ka qisaasanaya ka hore gacan buu jaray ka dambena qoortu ka jaray ama uba kala jarayba qofkan labuu ka dhigay xaaladiisu kala dee caynkaa tahay ka hore darabkii baa laga qisaasanaya kan dambena dee naftii musqiaat lqisaas waxaa ka mid ah mushaarakat lmukhti qofkii oo uu la wadaagsado ged mid khata wax u dilaya uu la wadaagsado waxa uli walow shaaraka alcaamidu mukhtia kii ukaska waxu dilaya ama bareer ayaa waxa uu la dilay mid khata wax u dilaya falaa qisaasa alaa axad falaa qisaasa calaa axad mukhtia iyo caamidka midna lagumala qisaas ee waa madlub oo nabigaa waxau ihi calayhi salaatu wasalaam idraw alxuduud bishubuhaat idraw alxuduuda bishubuhaat xeer ciqaabeedka waxa a ku riixdaan shubhada markaa shubha meeshii soo gashay ma wuxuu u dhintay nabarkii kan mukti ah ee khata ah wax u dilayay mise wuxuu u dhintay nabarkii ninkana caabidka ah mar haddii shubhadaasi ay soo gashay xaddii waa reebayna xeer ciqaabeedka qisaasta ah oo wixii kale ee dee badiilkii unbaa imanaya oo diyadiia walaw shaaraka alcaamidu mukhtian falaa qisaasa calaa axad mukhtia laguma leh marka horeba kan kale ee caamidka ana laguma leh fayajibu fii maali lcaamidi nisfu diyat lcabdi wacalaa caaqilati lmukti nisfu diyat lkhata saasaa loo kala qaadaya midna maktab barhkeedao muqallada baa laga qaadaya oo caamidka midna caaqiladiisi baa laga qaadaya maktab barhkeeda mukhafafo ah walaw shaaraka alajnabiyu aban mid ajnabiga soo cararo aabuu la wadaagsaday ilmihiisii la dilay uqtusa min alajnabiy kan ajnabigaa waa laga qisaasi doonaa oo aabaha unbaa markaas dhahada aabuhuma qisaasanaya dadka kalaa qisaasanaya waan ila qaba buui inankani waa aafeysan yahay oo waan xidhayaa ama waaba ninka waa hawl buu igu hayaa ila qaba mid ay markaa isxigeen una caailada un isaguna aha dabeed sidii loo bukaatay ayuu kaw noqday dee waxa uu ku daba ambaday nin isaga arrinkiisu arrin uu yahayo isaga aan qisaas lagu lahayn soo qabta weeye kan ajinabiga wain lam yuktasa min alabi yaan aabihii lagaba qisaasan id cadamu lqisaasi minhu limacnan khaarijiyin can alficl falaa yuasiru shubhata fi ficli lajnabiy kii shubhada lagu reebaya xadiisa ma aha kane qadiyaduna xagga ficilka ma ahe waa arrin kale oo ka baxsan oo aabanimada ah marka qisaastii iyo dee diyadii iyo waxa ay ka mid yihiin waxyaabihii laga dhexlayay qofkan dhintay laga dhexlayay waxa had iyo jeerna wax dhexla hayru lqaatil marka aabihii hadduu qaatil yahay dee isagiina qisaastii laga daayay saaxiibkan ajinabigaa qisaastiisii ma dhexlay iyo diya wixii lagu yeelanayo ee dadkii kale ee ama caruurtii kale awowgii iyo kuwii ay walaalaha ahaayeen iyo ayuunbaa ninkan ajinabigaa la xidhiidhaya ee aabahana dee la dilihiibuu ahaaye mal haddaan la qisaasan isagoo ha iska hado laakiin qisaastan ajinabigan inankayga la dilay ka doonaya meesha ma taalo dee waa qaatiloo baray wayajibu lqisaasu ayda qisaastii way waajibaysaa ha ku noqone fi kulli jurxin nabar kasta waljurwaxa qisaastii buu galay nabarka oo intahaa gaadhay ilaa cadmin laf hadduu nabarku laf gaadhay ase aanu jebinin waa loo qisaasanaya kalmuudixati fi ra'si walwajhi nabarka muudixada la idhaahdo ee lafta caddeeya ee wejiga iyo nabarka ku dhaca isagiina waa la qisaasaya iyo wa jurxi alcadudi wasaaqi wasaaqi walfaki kuwayaalaha oo dhanna iyagana qisaas baa ku sugmay ida ntaha ljurxu markuu nabarku gaadho ila alcadmi lafta marka uu gaadho waxa uu ku leeyahay waljuruuxa qisaas nabarada markaa ilan waxa weeya naf iyo daraf iyo jurx iyo latiifa jinaayadka qof ku dhaca haddii digtii laga jaro waa dee naftiisii haddii markaa daraf laga jaro sida gacantiiyo lugtiiyo waa abraaf haddii markaa meel laga dhaawaco sida jaa-isada iyo nabarada wadiha iyo ku dhacaya gacmaha iyo waa juruux wey haddii laga tagsiyo shay macnaana dee waa la daaifkii wey kolka jurxi kasta ama nabar kasta oo gaadho laf qisaasti way ku sugnayd sida muubixada iyo nabarkii ku dhacaya cududda kii dhununka ku dhacay kii bawdada ku dhacay kol hadduu lafta gaadhay toori buu sidaa uga taagay markaasay dabeetana gaadhayeen dee waxay qabsatay gacanta dhudhunkeeda lafta sidaa ku gaadhay dee dhakhtarkun baa loo yeedhaya uu cabirayaa santiyaashaa yarar buu ugu cabiraya intay cumqigeedu yahay ballaarhkeedu inta uu yahay halka ay lafta iskaga taagtay dee wuu ku dhufan wixii ka yimaadana dee waa la sheegi doonaa inay hadalka dakadana uu ku dilaaciye marka dee waa loo cabirayaa intii in leegun baa la odhanayaa bahashaa muusida ah ee mindida ah dee aduguna mari ayo war miyaanay naxdin lahayn oo isagu muxuu u nixi waayay male safaad male ilaa an yasila alcadm walmuraadu haa ila alcadm ilaa laftii ka caddaanayso waxa uu yihi kolka walmuraadu bilmudixa mudixada waxaynu uga jeednaa wa bintihaai ljurx ila alcadm nabarkii oo lafta gaadha waxaa looga jeedaa an yaclama waa inuu ogaanayo wasuula sikiin sikiintii awil misalla ama mindidan wax masallaynaysa oo inay gaadhaysa masalana ila alcadm inay gaadhay waa in la ogaadaa walaa yashtaradu lama shardiyayo duhuuru lcaql laftu inay muuqato wa ru'yatuhu iyo in la arko midna shardi maaha masiladu waxa weeyaan waxyaabahan wax lagu talaba kuleeyahay waa luqada reer shaam ayaa markaa isticmaala markaas waa shay markaa maxaarka oo kale makiid waa wax wax lagu talo sida maxaarka oo kale ah marka waxaynu ku ogaanaynaa nabarka inuu dhakada caddeeyey ama lafta caddeeyey markii mindisaa loo geliyo amaba maxaarkii yaraa sidaa loo geliyo ayaa lafta uu qabsanaya laftuu qabsanaya markaa waxaa la garanayaa in laftii cadkii uu dhammaaday meeshana la qisaasi karaya ayaa la garanaya laakiin in meeshii aada u kala kacdo oo laftii halkaa ka bidhaamaysa waxba shardi maaha oo had iyo jeer nabarku marka uu qofka ku dhaco dee nabarkii hataa afkiisu ballaadhan yahay ayaan laftu muuqanin ee dee cadku uu isku soo noqdaa markaa in laftii la arkaya waxba qeyb maaha marka wax sidaa loo geliyo waana dee si cad u sheegaysa lafti mar haddii arrinku halkaa gaarsiisan yahay isaguna kolkuu qisaabsanayo dee ha ku sima un waa loo cabiraya un intiiba waa inaanu dhaafinina ilaa dhakada un ilaa lafta un isaguna ha wado waxaasaa sharciga wax dam mid damba oo mid ku safaadaya ma jireen in la idhaahdo adigu haddii aad kan gudka jifada la ku caddaysa dhakada adigana waa lagu cadaynaya ilaa inta la hubsanayo laftii in la gaadhay wuxuu odhanayaa de haddaba aan iska joogo ila insaan waa xayaatada hadda ilaahay u sheegay wlmuraadu bilmuudixati wa bintihaai ljurx muudixada waxaa looga jeedaa iyo nabarkan lafta cadaynaya nabarkan gaadhaya ila alcadmi gaadhaya an yuclama waa in la ogaado wusuulu sikiini awil misalla mindidii oo gaadha sikiintu waa mindidii iyo maxaarkii oo gaadha masalan ila alcadm laftii gaadha marka lagu dayo kolkan la qisaasayna waa in laftii la gaadhsiiya waana la qisaasi karaa walaa yushtaradu lama shardiye duhuuru lcadmi wa ru'yatu laftii inay muuqato ama ay daahir tahay waxba lama shardiyayo afar mirir baa waktigaha waxa ui faslu fi siyaasa daba waa laba qaybood oo midna waxa weeye magaha midna waa qisaasi markaasi xadda xeer ciqaabeed ahaan waynu soo marnay markaa cuquubadii asliga ahayd waxay ahayd qisaas cuquubada bedeliga ahayna waa maal almaal oo markaa diyadiia markaa tii bedeliga ahayd buu halkan ku sheegaya kolka qisaastii la cafiyo ee mag loo baydo ama xagga nafta ha ahaata ama xagga darafkaba eh bal maxay noqonaysaa nafta magteeda dadkise ma isku mid baa maya iyo xubnihii inaanay isku mid ahayn iyo xubin walba magtiisa uu iska soo gaabiyo adigu xoogaagaa labada safxa ama saddexda safxood buu ku sheegayaa kollay kitaabku dhinaca waa ka mukhtasar xagga cibaadada ayuu aada uga fiicay idaa kaana marka uu yahay alqatlu khaطa'a aw camda khaطa dilkii markuu gaf yahay ama shibhulcamdi uu yahay aw aala alamr ama arrinkii isugu biyo shubto arrinka oo filcamdi ahaaday bilcafwi uu isugu biyo shubto oo ciddii markaa camdiga waxudishay la cafiyo oo ila diyati diyo xaggeed loo baydho wajabat idiyatu hadaba saddexdaa jeerba diyaa waajibe laba dil waxaa ka waajibta mag waa camdi khata iyo shubur khata ka camdigaana waxa ay ka waajibaysaa magtu marka dee la dhaafo qisaasta ee loo baydho xagga maalka ayaa dabeedna la isku yeelanaya diyadii diyadiina waa tan wadiyat lxuri lmuslimi dakar qofka xorta ah ee muslimka ahee la magtiisu mi-atun min alibil waa boqol geela boqol geela wey sharcigu waxa weeye diin ilaahay ugu talagalay inay noqoto mid khaalid ahoo waaray waa boqolkaa geela boqolkoodii unbay ahaanaya waa kuwo markaa xagga sicabka dee aan isbedbedelayn oo inflation kan iyo waxanima saameynaya ee sida dahabku uu saabitka u yahay qiimihiisa ayuunbay iyaguna usugay ayuun bay usugay markaa neefkii tuluda ah mar walba qiimihiisii waa halki tashabiguna